بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta su-aasha waxay ku wanaagsan tahay inaad weydiisid ciidanka soomaalida wada shaqayntu intay tahay waxaanse leeahay wada shaqayntu waxay joogtaa meeshii ugu sarreysay taliyaha ciidanka halkan waxaan waan ku salaanay waan ku soo dhaweynay halkan waxay ila tahay inaad idinku aad aad ka markhaati tihiin ood qabateen waa markii ugu horreysay ee taliyaha ciidanka soomaalida ay amisom u oqoonsanto ay ku salaanto inuu yahay taliyahoodii halkaasaan gaadhsiinay kolkaa waxaan taliyaha ciidanka soomaalidu waxa weeye waa hormoodka dagaalka annaguna waxaan nahay gargaarayaashu kolkaa halkaasay ka joogtaa waan isku nimaadnaa waan wala waaan waan wala qorshaynaa maxaan ku leeyahy qorshaynta dagaalka dabadeedna waxaan ku heshiinaa sidii dagaalka loo galayay iyo ninba halkuu ku wanaagsan yahay uu dagaalka ka qaadayo kolkaa wada shaqayntayadu waxaan waxaan rajaynaya inay tahay meeshii ugu sarreysay intii amisomay jirtay inay gaadhay
waxaa jirta oo laga wada hadlayay qorshaha bixitaanka ciidamada amisom maadaama waktigii loogu talagalay ee dhammaatay wakti loogu daray haddana wakti kale loogu daray qorshahaasi intii dalisku u jiray maxaa ilaa hadda laka qabsoomay halkey wax marayaan
sidaad ogtahay ciidamadani amisom de waa ciidama waxa waa ajanabi ciidankuna dee waxaa waa inuu shaqadiisa markuu dhamaysto ama ay dhadhawaato waa inaa loo qorsheeyo sidii u bixi lahaa ciidankaasi imika waxaa dhici doonta bisha dhammaadka febr february bisha labaad ama bisha saddexaad wax la yidhaahdo conoms qorshihii ay amisom ay ku bixi lahayd ayaa loo fadhiisan doonaa taasina amisom iskama baxayse waxay ku xidhan tahay xaalado gaara in la helo ayay ku xidhan tahay maalan cadowga waa ina la wiiqo ciidanka soomaalidu tababarkiisa inaa kor loo qaado inaa waxaa la yidhaahdo command and control kala dambeyntii ciidanku inuu inuu sarow kaco ciidanka daryeelkiisii inaa la helo ciidanka soomaalida daryeelkiisa inaa la helo sida mushaharkiisa dhakhtarkiisa iyo xerooyinkii uu geli lahaa hubkii uu ku daafici lahaa dalka uu kula wareegi lahaa xilka intaana inuu helo kolkaa intaasoo isbiirsataay markay marka la hubsado markaasaa ciidanku amisom uu si tartiiba u bixi iyaga oo garabkaysaysto kolbaas yuu ku wareejin doonaa xilka kolka uguma talagelin inay inay amisom kolba maalinun meelun ka baxdo laakiin marka ay diyaariso inaad tababarkii ciidanka iyo ay hubsato meelihii daryeelkii ciidanka logistigadiisii iyo hubkii ugu daafici laha intaa markay hubsato dabcan xilka waxay ku wareejinaya ciidamada soomaalida waxaan rajeynayaa taasina dawladdu saasay noola qabtaa waay marka intaad taliska joogtay maxaa arrintaasi laga qabtay taliska muxuu ka taageeray ciidamada qaranka soomaaliya haddii aan lay tababarada iyo qalabeynta muhiim waa isbedelkaa dhacay waxaa intaasi dee ciidamada tababarka dawlado badan baa ciidamada tababar sida maraykanka ingiriiska oo imika bilaabaya sida europeanka sida imaaraadka dadkaasoo dhani waxaan waan ka ordinaynaa yani waxaan waxaan waxaan ku nidhahnaa brogramkiina mideeya oo isku mid ka dhiga dabadeed marka ay waxaa dhameeyaan ciidankaasi te annagaa nala soo bedelaya annaguna markaasaan wax maxaan ku dhahay tababar xagga dagaalka ah ayaan wala galaynaa kolkaa xerooyinkooda iyo xerooyinkoyaga waxaan rabnaa inay isku dhowaadaan ay meel aan wala joogno si ay u qaataan khibraddii ay nagala wareegaan magarad waay ciidanka amisom sanadkii horena toban sano ayuu dabaaldegay sanadkan waa kii kow iyo tobanaad hadda laba kun sideed iyo toban ee dhalinaya marka loo eego waktiga ay soomaaliya joogeen haddana ma la dhihi karaa wixii loo aas-aasay lama gaarin maxayse yihiin caqabadaha jira oo ilaa hadda loo gaari laayahay in yani meeshii la rabay iyo ahdaaftii loo aasaasay la gaaro
آه، هدفك أميسوم loo keenay halkan waxay ahayd inay nabadgelyada iyo kala dambeynta dowladda soomaaliyeed inay wax ka qabato آه، tiina wata ku jirta inay la dagaalanto cadowga inay dowladaha آه، jaam- jamciyadda quruumaha ka dhexaysa dadkeeda iyo dal iyo iyo qalabkeedaba inay ilaaliso waxay leedahay objectiveyo badan waxay leedahay yani ujeedooyin badan bay iyay iyay- iyay iyay u joogtaa halkan waay waxa ugu weyn inay eh, eh, jir- soomaalida dowladda soomaaliyeed inay intay ciidan ku filan helayso ay u noqoto ciidan marka waxa ay sugaysaay waxa weeye dee ciidankii kala wareegi lahaa transition waxaa loo yidhi kala wareegi waxa weeye waxaa soo muuqda inay ciidankii soomaalidu uu madaxa la soo kacay dabadeed marka uu maalintuu sare u kacaba ciidanka amisom waa inuu Right.
isaguna naaqusmaa oo saas isku sii wadaartaa
goobihii la xoreeyey ee ciidanka amisom iyo ciidanka soomaaliya ee wada jira laga xoreeyey al-shabaab hadda waa go-doonay gobolada gobolada dalka marka maxay yihiin caqabadaha jira
caqabadahaasi eh, eh, way jiraan waxayna yartay inayna jiri doonaan waxa weeye eh, cadowgii itaal kale ma hayo Eh, xooggiisii markaan wiiqnay eh, waad ogtihiin wuxuu la soo baxay oo dibadaha oo kala yimiday dagaalkaa yeman ka dhacay kaa ka dhacaya maxaan ku dhahay afghanistan kaa ciraaq dadkaasoo dhan eh, dagaalada dhulkaa ka dhacaya wixii ay lagu jabiya wixii ba halkan la yimaadeen wax la yidhaahdo i e d yani waxa weeye bambooyin la macmalahoo lagu sameeya halkan ayay aasaan dhulka ku aasaan kolkaa gaadiidkii isku socodkiisii ayaa aada u yaraanaya markaas kalkaa ah, baabuurtii lama eeganayaanuun baabuurtii shicibka baabuurka shicibka ee halkaa mara waxaa loo dhigayaa miino miinadaasi waxay joojinaysaa dee kalkay dhowr baabuur markay ku qarxaan kii kale dee wuu ka joogsanaya kolkaa miinadaasa ayaa ugu sababa laakiin ma aha xoog weyn oo hor joogsaday oo dariiqyadii xidhay ma jiro ma garata waay n waxaa jira cabashooyin mararka qaar dadweynuhu ay ay muujiyaan oo arrintan la xiriirta gawaarida amisom ay isticmaalaan dad badan baa lagu dhaawacaa dad badan baa mararka qaar eh, lagu dilaa oo oo warbaahinada ka hadla oo magdhow iyo dalbanaya marka maxay yihiin waxaa sababa in shiraalkaasi ay dhacaan ma ma darawaladii gaadiidkiinaan tababarneen ma ma qalabka gaadiidka aad wadataan baa ma wax si ka yihiin halkey wax ka qaldan yihiin
xagga kaleba bilow wax ka ahayd ma aha dariiqyada dariiqyada waxaad saartaa dembiga dhulka wadankani dariiqyadiisa aada u yaryar magaalooyinka waagii la sameeyey looguma gelinay dubaabadi martadee waxaa loogu maray baabuur caadi ah oo laba baabuur isweydaaran oo yaryar baa loogu talagalay waay iminka baabuuradii eh, waaweynaa ee maxaan ku dhahay ciidanka qaadayay marka ay maraan marka ay dhex socdaan meel kaloon marnaana ma leh dariiqyadaasi waa qasadta inaa la dhex maraa kolka la marayaay dadkii waxa weeye eh, dad badan oo waxaa jira siday baabu anan waxaan waxba kolono istaba socotaa oo toban baabuur oo istaba socotaa ayuu rabaa nin baabuur yari wata inuu kala dhex marmaro oo kala dhex socsocdo moogta kolkol dee eh, ninkii cabsi baa qabanaysa wuxuu isleeyahay baabuurkan kusoo dhex galay waa baabuurkii qaraxa ahaa taasi dee waxay waxay keentaa kolkol inuu inuu is- iska celiyo ama baabuurka iska riixo ama uu yi- si aanan loo soo dhex gelin baabuurta isku soo dhawaadaan taasi kolkol dee waxay bixini karta accident baa ayaa ayaa dee ka dhaca shil baa halkaa ka dhaca waay Ah, si doonay wax u dhacaanbe laakiin waxaan samaynay xafiis eh, ku saabsan wixii dhibaato ay amisom geysata ah, loo tago oo eega oo dembigaa baadha dabadeedna u diyaariya wixii magdhow ee la bixin lahaa hadday dad tahay haddii iyo hadday duunyo tahayba xafiiskaas markaa ma intaad joogtay baa la abuuray mase ka hor aniguu iga horreeyey laakiin waan xoojiyey waan xoojiyey way waxaa kaloo jirtaa howlaha amniga eh, iyo taageerada dhankaas ee howlgalka amisom marka laga tago eh, waxaa jira adeegyo caafimaad oo howlgalka uu siin jiray dadka danyarta ah adeegyadaasi waa gaabisa laleeyahay
Eh, wixii tooni waa la odhan karaa laakiin kaabis ma anagu waxaan leenahay wayba biireenba way biireen wax la yidhaahdo ci- civil military ayaan ayaan abuurnay Eh, waxaan xafiis idiloo u qaabilsan inaad dadka shicibka sidii loo gargaari lahaa ayaan samaynay hadday bukaan tahay iyo hadday adeeg kaleba tahayba kaasaa loo tegaa meel kasta oo degtidna waxaad ku arki nin military ahoo uniform leh oo dadkaasi gargaarkooda ka shaqaynaya oona hawl kale noo qabanin keliya inuu uu, caafimaadkoodana wixii loo tari karo loo loo taro inaan daryeel la sameeyo hadaad inaad la socotiinba maalin dhaweyta waxaan tegay afmadow waxaan soo furnay daweyne waan soo bixinay eh, dhakhtarro oo dib loo jadiidiyeyna waan waan soo xadhigaan ka soo jarnay way kolka adeegu ma yaraanin ee dadkii baa badhay waxaa batay dhulkii aan gaadhaynay ayaa ayaa batay kolka waxaa yaraaday dadkii aanu ku talagalnay maahina waxaa ballaadhay dadkii waayo eh, kolba meeshaad xoreysidba dee waa inaad dadkiina geysid
way eh, marka laga hadlayo ciidan waddan yimid oo waddan kale yani wax u qabanaya waxaa jiri kartaa mararka qaar tuhun oo ciidanka amisom markii hore dadku ay ka qabeen oo ciidamo ajnabi oo waddan tegay shicibka iyo kalsoonidu waa- waa waa mararka qaar waxbaa ka dhex jiri karaa marka kalsoonida bal ka waran dadka dadweynaha iyo iyo iyo iyo amisom intaad joogtay wallahi intaan joognay dee waxaan waxaan waxaan bedelnay eh, fikirkii odhanayay ciidankani inuu yahay eh, qaacidad eh, ajnabiya oo halkani joogta Eh, waxaan u tusnay eh, iskuguna yeedhnay dadka markastina u furnay albaabyada inuu ciidanka amisom yahay ciidan usoo gurmaday oo si uu nabadgelyada dalka ugu soo celiyo u yimiday taas baan u tusnay Eh, sidaa darteed baan waxaan mar kasta oon meel tegaynana ciidanka soomaalida aan aan anagoo iskarabsanayna u wada soconnaa aan aan duulnaan u wada sameynaa aan qorshaha dagaalka u wada dhignaa Eh, si loo arko inaan anagu anahay ciidan halkan u yimiday inaan eh, la xoreyno eh, cadowgan ajanabiga ahee diinta qaldan leh eh, si aan uga hortegi lahayn anagoo garabkaysa haysanaa Way.
kolkaa ma jirto inaan eh, fikraddii qaacidad inaan nahay Mhm.
waan ka saarnay waxaan nahay ciidan gargaara Way. Eh, adigu waxaa tahay qof dhaqankii iyo afkii soomaaligaba yaqaano haddana markii ugu horeysay taliska amisom madax ka noqda waxaad ka joo- ka soo jeedaa eh, waddanka jabuuti oo si guud ugu jira qowmiyadda soomaaliya marka dadkana kolba waa dhex gasho waad aragtay maxay kula tahay in dadka soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin amisom
Ah, waxay hore uga aaminsanaayeen baa iminka waxaan u malaynayaa inay aaminsan yihiin ciidankani inuu yahay ciidan u yimiday si uu uu dalka iyo dadkaba ula xoreeyo Ah, waxaanad ogtahay eh, ciidanka amisom eh, uu la dhintaa uu la dhaawacmaa ciidanka kale ee soomaalida ah Ah, markaas uu nin inaan loo arko nin dhiiggiisii kuusii horay Eh, waad arkaysaa ah, nin ka yimiday eh, wadanada jaarasha ah oo u dagaalamaya eh, si magaalodan inaynan cadow u gelin gacanta oo ku dhimanaya oo ku dhaawacmaya marka ciidankaasi waa ciidan eh, sidii markii hore loo haystay eh, dee anigu maskaxda dadka ma akriyayo laakiinse sida iminka loo haystayo waa ciidan gurmad ah oo halkan u yimiday oo sida hiil walaal oo kale ah oo kale.
way eh, waxaa loo baahan yahay niyad iyo iyo wada shaqeyn ciidamada wada jira hadda amisom iyo kuwa soomaalida ah markay dadku ka hadlayaan waxaa la yidhahdaa amisom askartooda dhaqaalo badan ay qaataan mishinka sanadkii hal bilyan ka badana ku baxda askariga soomaaliga ah dhaqaalihiisa aad buu u yaryahay maadaama taliya amisom aad ahayd ma international beesha caalamka iyo ma kala hadlaysay in yani soomaaliya askarteeda la caawiyo dhaqaalo badan lagu bixiyo si yani amisom eh, ugu yaraan ugu diyaar garoobaan ciidamo awood leh oo dhisan in ay wadankii kala wareegaan oo anigii markii ugu horreyseen ku lahaa ah, transitionka kolkaan ka sheekeynay yani kala guurka markaan ka sheekeynay anigi ku lahaa s- waxa waxa u ah ah, saldhig in daryeelka ciidanka soomaalida hadday tahay mishahar hadday tahay dhulkii ay galayeen xerooyinkoodii hadday tahay daryeelkoodii dhakhtareed iyo caafimaad iyo hadday tahay eh, gaadiid ahaan iyo qalab ahaan iyo iyo xogkaas kolka intaasi ilaa intaa la helo oo kol in kolkaa intaa la helo ciidanka soomaaliya dee niyadiisu aad bay u wanaagsanaan ciidankani ciidan kastoo ajanabiya ciidan kastoo ajanabiya dee wuxuu ku yimaadaa xaalado gaaruu ku yimaadaa kolkaa xaaladii uunbuu ku joogaa ciidanka amisome ciidan loo roon yahay male saasuu ugu lacag yar yahay isagu uu ka ka dhaqaalo yar yahay ciidamada united nationka ah ee matalan koonka jooga kuwa sudan jooga kuwa jaad jooga waxaasoo dhan uu kasii dhaqaalo yar yahay waayo ciidankani waa ciidan africa ah ciidan africana madaxweynayaashii africa ayaa koostay oo yidhi annagaa tegayna dhaqaalo kasta oo nala siinayaba kolkaa ah, inkastoo ay soomaalida la badan tahay waxa ay amisom hesho laakiin marka loogu loo barbar dhigo waxa ay ciidamada kale ee sidooda ah ee united nationka ama yurubta ay ka tirsan yihiin dee waa waa boqolkiiba konton
way eh, waxaa soo gaarnay gabagabadii waxaa la isweydiinayaa eh, taliya subag leh oo yani howlgalkana madax ka ahaa sanadii bar ma la bedelayaa ma joogayaa weliba soomaalida in badan dadka soomaalida waa ay u nugul yihiin jabuutiyaanka oo dadka reer jabuuti fikradday ka aaminsan yihiin wadamada kale waa ay ka duwan tahay maadaama dad walaala ay yihiin marka adiga kursiga ma sii joogaysaa howlgalka amisom halkan Ah.
maya xilka waan wareejinaynaa waxaan ku jirnaa xil wareejinta Eh, waxaad ogtahay eh, soomaalidu waxay tiraahdaa xilku waa wareegto Mhm.
kolkaa waa waa waa wareegaya kolkaa maanta aad qaban xilka berina waad ka tegi kolkaas kolkaa eh, insha allahu tacaala si khayr leh ayaan rajeynayaa inaan inaan uga tago oo oo- oon dhamaystiro inkastoo waxaan rabay inaan gaadho aanan gaadhin waxaan rabay soomaaliya oon ka xoreyno al-shabaab inaan inaan inaan eh, inaan ka tago laakiinse eh, wixii eh, shabaab kama wada xoreynin laakiin maskaxiyan waan u xoreeyay in badan in badan waxaan ka dhaadhicinay soomaalida inaan ina iyagu ay iska xoreyn karaan shabaabka inayna amisom ahayn ciina eh, ciidamo supermana ciidamo yacni wax ka weyn oo superman oo kale ah inaynan ahayn Oo wax walba qaban kara.
oo wax kastaba qaban kara laakiin ciidamada amisom inay yihiin un waxa qura isku hayaa discipline kolkaas soomaaliduna hadday hesho kala dambeyn iyo ismaqal hadday hesho eh, eh, en, yacni mm, qolxadkooda mididooda ayay al-shabaab kaga xoreyn karaan keliya waxaan soomaaliya uun ku- ku tartaarmi lahaa kala dambeysta iyo waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo command and control kala dambeysta iyo ismaqalku Waay.
inuu ka yahay eh, ciidamanimada waxa ugu weyne ugu horeeyo maadaama aad tagayso maxay kula tahay caqabadihii aada sheegi karto oo laga yaabo hadda inaad go-anayso inaad wadanka xal uu ka gaaro aad jecleed ama howlgalka Mm.
maxay ku leeyihin caqabadaha labiha caqabadaha ku hor joogaayay caqabaduhu way badan yihiin laakiin kuwa aan aan isleehay haddii wax laga qabto waxa weeye een, al-shabaab wuxuu ku dhex jiraa ummadii soomaaliyeed waa soomaali inta badan waa soomaali inkastoo ajanabi badan ku jiro waa soomaali cabsi ha ahaato ama wax kale ha ahaato eh, ninkii cadowga ahaa lama soo sheegayo Eh, adigiina waxaad eh, toban jeer isweydiinay ninkani ma cadowba mise maaha shaki baad kugabu kolkaa eh, adigu waxyaalo badan oona sheegaynin baa jira iminka laakiinse waxaan kuleehay cadowgu wuxuu ku wanaagsan yahay inuu midab kala yeesho laakiin kolkuu kuu eg yahay uu afkaaga ku hadlaayo oo wax kula cunaayo oo haddana uu ku fikirayo waa waa dhibaato sidaad eh, iskaga qaarijisid Right.
sidaad uga adkaatid markaas eh, u- ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waad eh, inkastuu ilmahaaga yahay haddaad u maskax celin kari weyday u sheeg dawladda ha usoo ha u maskax celisee waay waxaa loo soo dhaqan celiya ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad uga tagto fariin ah dadka soomaaliyeed ee laga yaabo inay telefishinka qaranka kaa daawanayaan ama raadiyo muqdisho kaa dhegeysanayaan ama wakaaladii qaranka lagu daabici doono fariintaada ugu dambeysay aad jeclayd in dadkaa la wadaagto
kala dambeyn sabir ha la iska daayo oo dowladda ha la siiyo fursad waqti fiican ha la siiyo oy waxqabadkeeda lagu ogaado yacni yaanan ah, siyaasaduun oo isqabsigun yaan lagu jirin waxyaalada noogu weyn waxa weeye adoo dhimanayo halkana siyaasadii isku haysato adoo ciidankaaga halkan ku dhimanayo oo oo la leeyahay halkani impeachment baa la wadaa halkani eh, siyaasad kale oo iminka aanan sheeg sheegi karin baa la wadaa maogtahay markaa taasi maxay shiki gelinaysaa ciidankii soomaaliyeed ee agtaada jooga kula ahaa ayaa iyaa shiki gelinaya marka waxa weeye ciidanka soomaalida eh, ha loo aqoonsanaado inuu yahay ciidan qarana kaa sidaa ha loo tababaro